بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين shabakatu manhaj online waxay idiin soo gudbinaysaa khudbad ciwaankeedu yahay
والغش والغرر بجميع أنواعه وصوره وwaxa loo yaqaano غishka oo macnihiisu uu yahay إdhaaru الwجه الصaxiix وإkفاء الwجه الfaasid shayga qofkuu iibinayo ama uu iibsanayo wejigiisa wanaagsan inuu muujiyo inta fiicana uu leeyahay si ay dadku ugu degmaan intiisa xunna dadka inuu ka qariyo
waxaana soo jeedin doona ashaykh abu cabdiraxmaan cabdullaahi xasan xaashi albarbaraawi ee dhegaysi wacan alxamdu lilaahi xaqa xamdih walahu shukru calaa nicamihi waaalaa'ih uma asalaatu wasalaamu calaa cabdillaahi warasuulih mxamadi wcla alihi wصaxbih wman اhtada bhadyihi ilى ywm اddiin ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaynu ka hadalnay khudbad hore hal qodob oo ka mida dhaqanka wanaagsan iyo aadaabta islaamiga ah ee ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u sharciyeeyey nebi maxamedna calayhi الsalaatu wasalaam uu jideeyey dadka muslimiinta ee ka shaqeeya tijaarada ama ganacsiga man yabiicu wayashtari qof kastoo wax iibsanaya ama wax iibinaya qodobkaasi wuxuu ahaa an laa yushkila almuslima suuqu dunyaa can suuqi alaakhira inaan muslimka suuqan adduunya aanu ka mashquulin suuqa aakhiro waanu ka jeedin u sahay qaadashada iyo u diyaargarowga la kulanka rabbi subxaanaه wa tacaala khudbaddeennan maanta biidni اllahi tacaala waxay ku xidhiidhsan tahay mawduuca ku saabsanaa aadaabu tijaara waxaynu dhowr qodob biidni اllahi tacaala ka sheegi doonaa waxyaabo ay tahay qofka muslimkaa inuu iska ilaaliyo suuqa markuu galo markuu u dhaqaaqo ganacsi inuu wax iibiyo ama inuu wax iibsado waxyaabahaasi oo islaamku uu mamnuucay asbaabta loo mamnuucayn ay u badan tahay in dadka muslimiinta ee ilaahay uhi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta ayuunbaa walaala ah walaaltinimadooda ay dhaawacayso ama meesha ay ka saarayso dadka muuminiinta ilaahay uu amray inay laabahoodu isu xaadhnaadaan quluubtooduna saafi ay isu ahaato ayaa arrimahan aynu tilmaami doonaa xumaan ay dhex dhigayaan waxay dhex dhigayaan karaahiya iyo nacaybsho waxay dhex dhigayaan xiqdi iyo caloolxumo waxa ay dhex dhigayaan in dadka muslimiinta nabadda ilaahay uu siiyey meesha ay ka baxdo oo colaadii ay beddesho qodobka warreeya wuxuu yahay waa alkhishu waalgharar bijamiici anwaacihi wa suwarihi waa waxa loo yaqaano khishka oo macnihiisu uu yahay idhaaru lwajhi asaxiix wa ikfaau lwajhi alfaasid shayga qofkuu iibinayo ama uu iibsanayo wejigiisa wanaagsan inuu muujiyo inta fiicana uu leeyahay si ay dadku ugu degmaan intiisa xunna dadka inuu ka qariyo algharar waa qofku inuu gala mucaamalo wax kala iibsi ku saabsan mucaamaladaasoo caaqibadeed iyo cidhibteeda dambe ay tahay majhuula mid aan la garanahayn waxa ay ku dhammaan doonto oo qofkii galay u dhaxeeya bayna algunmi waalgurb inuu faa'iido iyo inuu khasaaro ta ay noqon doontana aanu garanahayn in qofka muslimka ay marka wax uu iibinayo ama uu iibsanayo dadka muslimiinta uu qishaa oo uu khiyaameeya waxay ka mid tahay dhibitaanka la dhibo dadka muuminiinta xaqdarro lagu dhibo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta u diiday uu ka reebay ee rabbi uu tilmaamay caaqibada xune ka dhalanaysa iyo ciqaabka arrintaasi sabab ay u noqonayso والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وحرب سبحانه وتعالى سورة الأحزاب كيري كو دبا يا رق مؤمنين تا يا دمر كمؤمناتك حق در كو دبا يا كو سوحي دور كورتين دنبي وين وعرض إلهي عقاب كيس تصاب نقم دونه qofkii markaa iib lagu khiyaameeye lagu qishay ama lala galay iib ama mucaamalo qarar uu ku jiro qofkaasi waxaa shakila-aana in la dhibay dhibkana dembiga intaa leeg baa ka dhalanaya ilaahay uu sheegay nabiyu raxma calayhi asalaatu wasalaam tabaraa min alkhashaashiin waxa uu beri ka noqduu iska fogeeyuu iska dayriyey kuwa dadka muslimiinta qisha ee marka waxa ay iibinayaan alaabtooda ceebteeda qariya amaba se wanaag aanay lahayn dadka ugu sheega waxaa rasuulku uu ka warramay halka ay ku dambayn doonaan naar inay tahay taasina waxay daliil cad u tahay ayuha almuslimuun qishku inuu yahay mid ka mida dembiyada waaweyn fa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخديع والخداع في النار وحولي عبد الله بن مسعود وحول رسولك عليه الصلاة والسلام هدانوا نهي مسلمين تقفك نقشة قفك أتيانك نقمد ماها دير أيو نقيهي ويدنب وين بو سميي oo uu ku waayay sifaadka muuminiinta dhabta ee iimaanka xaqiijiyey iyo muslimiinta islaamnimadoodu ay dhammaystiran tahay waxaa rasuulku uu idhi makriga oo ashirqoolka iyo khidaaca qofkii oo nabad kaa filanaaya iyo ammaano inaad khiyaamayso weeyaan khidaacu labadaaba naarta ayaa lagu galaa buuhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam ee saaxibu almakri waalkhidaac yadkhulu nnaar qofka labadaasi fallihiin naarta ayuu gelayaa qishka walaalayaal xukunkiisu uu sidaa yahay ciqaabkaa ka dhalanayana aada maqasheen wuxuu leeyahay tusaalayaal fara badan oo maanta suuqyadeenna laga helaayo oo in badan oo ka mida dadkeenna ganacsatada kuwa wax iibsanaya kuwa wax iibinayaaba ay sameeyaan tusaalayaasha waxaynu u sheegaynaa qof kastoo muslimi isagoo naftiisa u tudhaaya rabbigiina raaligelinaya walaalihiisa muslimiintaana u naxariisanaya walaalnimada iimaanka ka dhalatayna ilaalinaya si uu isaga ilaaliyo uga fogaado waxaa ka mida tusaalayaasha qishku uu leeyahay ee maanta suuqyadeenna yaal kitmaanu alcuyuubi fi silca aw fi thaman in la qariyo ceebaha iyo iimaha alaabtu ay leedahay ama qofka wax iibsanaya lacagtan uu wax ku iibsanayo ama shayga wuxuu ku bedelanayaa uu leeyahay xaaraan bay kaa tahay ayuha almuslim in iyo ceeb iyo nuqsaan aad ku og tahay alaabtaada inaad u qariso qof muslim oo alaabta kaa iibsanaya waxaa waajib kuga rabbigaa uu kugu waajibiyey inaad caddayso alaabtaadu in iyo ceeb waxa ay leedahay waxaa kaloo xaaraan kaa ah lacagtaada ama shayga aad wax ku bedelanaysaa wax allaala wuxuu ii leeyahay haddii mid googo-ani ay ku jirto iyo mid aan soconahayna hadday ku jirto iyo mood foojeriyo faalsi haddii ay ku jirto inaad muslim u qarisaa xaaraan bay kaa tahay wuxuu leeyahy abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray rasuulku calaa saburati طacaamin uud raashina oo suuqa yaalla faadkhala yadahu fiiha fanaalat asaabicuhu balala gacanta ayuu geliyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam fariis waxay taabteen oo ay gaadheen qoyaan raashinkaa xagga hoose kaga jiray faqaala calayhi الsalaatu wasalaam ma hada ya saaxiba aطacaam rasuulku wuxuu uhi waa maxay waxaani ninka raashinka iibinayo qoyaankiibuu u tilmaamaya qaala asaabathu samaau ya rasuula allah wuxu uhi rasuulka ilaahay ow roob ayaa helay oo qooyey qaala calayhi الsalaatu wasalaam afalaa jacaltahu fawqa aطacaam xatىa yaraahu الnaas man gashanaa falaysa mina akhrajahu muslim fii صaxiixih hadduu roob ku helay buu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam raashinkan qallalan miyaad dusha ka soo marisid suu u muuqdo dadku ay u arkaan oo dabeetana qoyaanka ay ugu iibsadaan ay ku galaan ama dee ay iska daayaan qarinta aada qarisay iyo marinta xagga hoose aada marisay intii qoyanayd intii qallalaydna dusha aada soo marisay waa nooc qishka ka mid ah waman gashanaa falaysa mina qofka qish sameeyaana naga mid maaha buuri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa xadiidkan inoo tilmaamaya walaalayaal inay waajib tahay qofka alaab iibinaya ama alaabtaasi dhar ha noqoto ama ha noqoto alaabta electroniga ama ha noqoto raashin ama khudrawaad ama dhuxul ama neef xoolaah in wixii ceeb uu ku og yahay dadka aan u qarin ee u muujiyo xataa tabraa dimmatuhu amaama allah si dumadiisu ay beri u noqoto ilaahay horti yowma alqiyaama si aanu u khiyaamayn dadka muslimiinta ee aaminaya waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofka wax iibinaya ma iibsanayaa beenta uu sheego iyo qarinta uu qariyo iimaha alaabtiisu ay leedahay inay arrintaasi barakada ka siibayso wixii uu iibinayey oo khayrka ay ka kaxaynaysa adduuniya aakhiraba waxaa bukhaariyo muslim ay wariyeen min xadiidi alxakiim ibni xizaam inuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqa labada wax kala iibsanaya mid waliba iibka inuu ka noqdo ikhtiyaar buu leey iyadoo la heshiiyey iyadoo lacagtii la kala qaatay iyadoo alaabtii lala kala wareegay mar haddii weli aan la kala tegin oo la wada joogo ka alaabta iibiye iisoo celi buu odhan karaa qaado lacagtaado ka alaabta iibsadayna wuxuu odhan karaa lacagtaadi waa tan alaabtaadi waa tana lacagtaydaysi khiyaaru lmajlis baa la yidhaahdaa iyadoo alaabtii wax ceeba iyo wax iina aan loo sheegin waayo islaamku qofka wuxuu fursad u siiyey inta qofkii ay wax kala iibsadeen ay wada joogaan inuu fikiri karo u ka fiirsan karo iibkanuu galay oo hadduu arko dan inaanu ahayn uu ka noqon karo waa inta ay wada joogaan maa lam yatafaraqa mar haddii ay kala tagaan iyadoo iibku u dhacay ikhtiyaarka noocaasi meesha uu ka baxay isagu kuwo kale ayaa jira oo uu ka mid yahay khiyaaru lcayb in alaabtii la kala iibsaday ama tamankii wax lagu iibsaday in iyo ceeb ku qarsoonayd ay ku soo baxdo markaana wuxuu qofku xaq u yeelanayaa inuu iska haysto oo iibku sidaa waa ku ansaxaya hadduu isagu raalli ku noqdo ama inuu magdhow dalbo uu yidhaahdo wixii aada iga iibisay intaasuu leeyi qiimihii alaabtana intu intaasay uga dhigantaa marka intaa magdhago magdhagoodii isii magdhowgeedii isii waxaa kaloo xaq uu leeyahy inuu iska celiyo ura alaabta ad iga iibisay in bay leedahay intaasina markii imay muuqan iyadoo intaale ayaanad igu soo wareejisay markaa iga celi khiyaarulcayb baa la yidhaahdaa in badanoo ka mida ganacsatadeennu maanta waxay bugaagta iyo foojarrada ay wax ku iibiyaan ay ku qortaan alaabtu haddii ay dukaanka ka baxdo lamana bedelayo lamana celinayo waxay taasi toos uga hor imanaysaa xukum sharciya wa xukmu bigayri ma anzala allah xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa taasi ay isdiidayaan markaa qofka muslimka ay taa waa inuu iska ilaaliyo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fain sadaqa wabayana burika lahuma fii baycihimaa wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihimaa labadaa wax kala iibsanaya hadday run sheegaan waa been aanay isu sheegin oo mid waliba uu caddeeyo xaqiiqada waxa uu wax ku bedelanayo iibkooda waa loo barakeeyaa haddii ay been sheegaan oo mid waliba alaabtiisa uu ka been sheego oo ay qariyaan ceebaha iyo iimaha alaabooyinkoodu ay leeyihiin muxiqat barakatu baycihima waxaa la tirtiraa oo la baabi'iyaa iibkaa barakadiisa waxaa laga yaabaa inuu alaab badan sidaa ku socodsiiyey oo lagaba yaabo inuu ku faano u yidhaahdo waan ku qabtay laakiin baraka la-aan baa daba socoto sidaa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iibka in runta laga sheegaa waa min min almaaalib alcaaliyati asharciya waxyaabaha shareecadu ay dalabtay ee dhaqamada iyo sifaadka wanaagsan ka mid ah waxaana sifadaa yeelan kara insaanu yakhaafu allaha subxaana wa tacaala wayajcalu yowma alqiyaamati walxisaabi nusba caynay qof ilaahay ka baqanaya oo maalinta qiyaamee la isxisaabinayo labadiisa indhood hortooda soo dhiganaya waxaa arrintaas samayn karo qof iimaan leh oo iimaankiisu beenta uu ka celiyo waxaa samayn karo qof rumaysnaanta uu rumaysan yahay qadarka ilaah iyo xukunkiisu ay dhammaystirantahy waxaa sidaa yeeli karo qof la qanaaco oo ku qancaya birisqi alxalaali walow kaana qaliila risqiga xalaasha walow mid yar oo koobanba ha noqdee waxaa sidaa yeeli karo qof si dhaba ugu qanacsan ana sidqa huwa masdaru namaai walbaraka runta iibka laga sheegaa inay tahay isha kobaca ganacsiga iyo barakaduba ay ka soo maaxdo walihaada waxaa waajiba sida xadiidkaasi uu caddaynayo qofku marka waxuu iibinayo runta inuu ku dadaalo alaabtu meesha lagu sameeyey run ka sheeg waxaa ganacsatada qaarkood ay sameeyaan inay alaabta ku soo qoraan meel hebla ayaa lagu sameeyey jabaan baa lagu sameeyey tusaale ahaan iyagoo jayno ku soo samaystay inay alaabtii asliga ahayd aan ahayn ay soo sameeyaan dada ganacsatadii ay u yaqaaniin taqliidi oo dadkana ay ku yidhaahdaan waa tii asliga ahayd waxaa dhacdo lacagaa laga siin inay yidhahdaan intaasaa layga siiyey oo qofkii wax iibsanaya waa xishoonaya wuxuuse odhanaya qofka miyaad khasaarin doontaa bal ugu yaraan in faa'iidaa isaguna wuxuuna ka hele u saar waxaa laga yaabaa dadka wax iibsanaya laftoodu inay been sheegaan oo yidhahdaan alaabtan aad iibinayso mid lamid ama ka wanaagsan baan qiimahaagan qiimo ka jaban ku haystaa waana beentii inuu alaabtan qiimo rido ayuu doonayaa waxaasoo dhammi waa beenta barakada tagsiinaysa alaabta iinteedoo la qariyaa aad bay noogu fara badan tahay oo maanta ka dhuxusha iibinaya inta u wanaagsan buu dusha soo marinaya hoostana in liidato xunbaa ku jirta xashiish iyo ciid ka khudradda iibinaya midharh fiican oo ishu qabanayso oo naftu ay u hunguroonayso ayuu dadka tusayaa hoostana wax kale ayaa ku jira ka xoolaha nool iibinaya milix buu soo waraabinaya ama sokor buu ka soo dharginayaa suu neefku ugu muuqdo neef shilis ka neef irmaan iibinaya waxaa laga yaabaa inuu soo gaaxiyo suu neefku noqdo neef candho weyn oo qofka iibsanayaa u mooda inuu yahay neef caano badan oo aada u badiya waxaasoo dhami waa khiyaano ka timirta iibinaya waxaa laga yaabaa inuu saliid mariyo si ay u dhalaasho indhaha waxa weeyaan ay usoo jiidato wa kullu hada min algishi walkhadaac aladi xadara minhu rasuluna عlيه أفضل الصلاة والتسليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون عباد الله حديث كان وحو عدينا إياه بركض إني كتير هدي وحلي إبسنا يا هدي لا إيبين أيوه iyo haddii la ganacsanayaba in la yeelo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogol yahay raalli uu ka yahay oo la iska ilaaliyo sida rabbi subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu diiday haddii alaab badan aada qish ku socodsiisa iyo been iyo iimaheedu aada qariso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala baabiinaya muxiqat barakatu baycihimaa waxba badnaanteedu iyo alaab badan oo kaa socota yaanay ku dagin waxaa xadiidku uu tilmaamayaa shu'mu lmacaasi waayo beenta qofku dadka u sheega markuu wax iibinayo ama uu iibsanayo iyo qishka uu sameeyo waa macsiyo macsiyaduna raadkaa xun bay leedahay tadhabu bikhayri dunya waalaakhira khayrka adduunyo iyo ka aakhiro labadaba waa baabiinaysaa wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam si abu hurayra uu ka wariyey walxadiid صaxaxu alcalaamatu اlalbani fi صaxiixa ida baca axadukum allaqxata aw ishaata falaa yuxafilha midkiin hadduu iibinaayo neef geeloo irmaan ama neef adhya yaanu gaaxinin waayo gaaxintu waa noocu min algish waa idhaaru shay calaa gayri xaqiiqatih waa shayga oo siduu ahaa si aan ahayn dadka loo tusiyey waayo macnaheedu wakhtiyadii la lisi lahaa baan la lisin oo caanihii baa neefka candhadiisa isku gaadhay markaa qofku wuxuu u qaadanayaa neefku inuu sidan mar walba u dararo oo u caano badiyo ayuha almuslimuuna cibaad allah kishka maanta suuqyadeenna ka jira oo aada iyo aada u tiro badan waa ka keenaya sicir bararka aynu ka cabanayno iyo barako la-aanta suuqyada ka jirta ee kii ganacsanaya uu leeyahay sanadkao dhan baan shaqaynayaa faa'iida ma jirto reerihii ay ka cabanayaan biilkii inuu ku fillaan laayahay oo leenahay noloshii ayaa adag waxaasoo dhami waa fasaad ka dhashay macaasida noocaas ee suuqyada ka jirta ilaahay baa yidhi dahara alfasaadu fi lbari wاlbaxr bima kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu waxa waajiba qofka muslimka ahi inuu qanaaco yeesho taasi ayuu adduun iyo aakhiraba arrinkiisu ku hagaagayaa ku barakoobaya horumarna uu ku gaadhaya طuubى lman ruزqa kafaafa waqanacahu اllah bima aataah rawahu muslim wuxuu uhi rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa jannada geli doono harkeeda harsan doona qofka in ku filan oo baahidiisa asaasigaa u daboosho ilaahay ku arsaaqay ilaahayna subxaanaه wa tacaala qanaaca uu siiyey markaa qofka muslimka ahi waa inuu xalaasha ku qanco naftiisu xaaraanta aanay u hanqaltaagin waayo xaaraantu baraka la-aan bay wadataa iyo olol iyo gubasho iyo qalbigoon degin iyo nolosha oon xasilin haddii dhinaca iska kaa tusto quruxdeedu iyo tiradeedu dhinac kale ayuu dagaal kaaga socdaa xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka imanaya ilaahayna dagaal umaba uguma babac dhigi kartid faاtaquu اllaha ayuha almuslimuun wa calaykum bالsidqi wاlbayaan في بيعكم وشرائكم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد